arrinta koowaad oo aan rabo inaan ka hadlaa waxaa weeye iskaashatada gaadiidleyda oo la gaaray xilligii isdoorashadooda mas-uuliyiinta gaadiidka iskaashatada madaxda u ah oo xilligoodu yahay saddexdii sanaba inay mar isdoortaan ayaa waxaa la dhaafay xilligii doorashadooda ku aadanaa duruufo jira awgood sidaa awgeed waxaan maanta shir-saxaafadeedkan kaga hadlayaa doorashada iskaashatada gaadiidleydu in loo muddeeyey xilliga doorashada mas-uuliyiintoodu in au dhici doono insha allah haddii ilaaha yidhaahdo bisha maarso kowdeeda oo maalin arbaco ah laba kun iyo toddobiyo toban doorashadaasoo aan u cilaaminayna inuu ka dhaco xarunta gaadiidka ee magaalo madaxda garoowe sidaa awgeed waxaan dhammaan ku wargelinaynaa guddiyada kala duwan ee iskaashatada gaadiidka iyo mulkiilayaasha gaadiidku inay usoo diyaar garoobaan muddadaas aanu u qabannay oo ah bisha maarso kowdeeda doorashadii inta ka horeysa muddadaa inta laga gaarayo waxaa laga rabaa cid kasta oo u tartamaysa xilkaas iyo mas-uuliyadda baaxadda leh inay macluumaadkeeda iyo siifiyadeeda ay soo gudbiyo ugu dambeyn bisha labaad shan iyo labaatankeeda waa inay soo gaarsiiyaan xafiisyada wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka